ururka warbaahinta puntland ee map ayaa maanta si weyn u diiday go-aan shalay ka soo baxay maamulka puntland oo warbaahinta lagu amrayo in ay iska diiwaan geliyaan wasaaradda warfaafinta puntland ururka warbaahinta ayaa sheegay inay maxkamad la korayaan wasaaradda warfaafinta puntland oo uu sheegay inay doonayso inay caburiso saxaafadda xorta ah warbixintan waxaa garowe goor dhoweyd ka soo diray wariyaha v o a nuux muuse berje guddoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland ee map faysal khaliif barre oo ay weheliyeen wariyaasha puntland ayaa mar ay maxkamadda horteeda kula hadleen warbaahinta maanta waxa ay sheegeen inay u gudbinayaan maxkamadda dacwad ka dhana wasiirka warfaafinta puntland maxamuud soocadde oo xilli sii horeysay u hanjabay suxufiyiinta puntland haddii aysan u hoggaansamin awaamirta dowladda walaal shirkan jaraa'id ee aanu maanta ku qabanayno maxkamadda puntland horteeda wuxuu saabsan yahay laba arrimood marka koowaad maanta waxaanu u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer puntland iyo civil society-goodaba inay noo soo gabogabowday tashigii aanu kula jirnay garyaqaanada iyo sharciyaqaanada oo maalinimada beriya aanu faylgarayn doono dacwad ka dhan ah wasiirka warfaafinta puntland oo runtii isagu dastuurka waddanka iyo qaanuunka waddanka labadaba yidhi waxba kama jiraan sidoo kale yidhi wariyaasha waxaan ku dhufan doonaa xabad oo waan dili doonaa sidaas darteed waxa weeye khatar ayay ku jirtaa xaaladda wariyaasha puntland khatartaas si looga jawaabana waxa weye waddanku waa waddan sharci leh oo qaanuun leh sidaa darteed tashigaasi ayaa noo soo gabogabowey berrina waxaa ka furmi doona maxkamadda aanu geyn doonaa dacwaddiisii oo aanu ka cabanayno sida uu qaanuunka waddanka iyo magaranaysaayee sharciga waddankaba u xadgudbay ururka suxufiyiinta puntland ayaa sidoo kale ka hor yimid go-aan dowladda ay ku doonayso inay ku diiwaangeliso hay-adaha warbaahinta puntland taasoo suxufiyiinta ay ula muuqatay in dowladda ay ku doonayso inay ku hor istaagto mustaqbalka dambe ee xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan tan labaad waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed warqadda shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fakerin oo aan meel ay qaanuunka ka haysata aysan jirin marka maalin walba wasiirku inuu sharciga waddanka iyo qaanuunka waddanka ku xadgudbo oo baarlamaankii puntland iyo madaxdii dowladda puntland ay dhegaystaan oo aysan wax tallaabaa ka qaadin waa arrimo aad u muruga la weeye ajandaha siyaasadeed ee wasiirka warfaafinta puntland waa in dib loo eegaa maxay tahay ujeeddadiisu waa xilli aannu u diyaargaroobayno inaan ka qayb qaadanno doorashooyinka soomaaliya waa xilli warbaahintu ay u diyaargaroobayso inay si hufan u soo gudbiso qaabka ay u dhici doonto doorashooyinka ka dhici doona magaalada garoowe oo aanu haatan ku jirno inaannu tababaradoodii iyo waxaasi oo dhan qabanqaabinno wakhtigaas ayaa wasiirku waxa uu ka shaqaynayaa inuu maalin walba muran iyo fadqalalo keeno inuu maalin walba adduunka tuso in puntland iyo warbaahintii ay saysato suxufiyiinta puntland ayaa baaq ku aadan qorshaha cusub ee wasaaradda warfaafinta u diray madaxda puntland mudane madaxweyne dib u eeg ayaan ku leenahay ajandaha wasiirka ajandaha wasiirka inaad dib u eegto ayaa muhiim ah oo la eego waddan dimuqraadiyaan joognaa waddan nabadgelyaha baan joognaa waddan waxaan joognaa sharcigu sarreeyo laakiin wasiirkii waxa uu leeyahay sharcina ma jiro dastuurna ma jiro waxna ma jiro dadkana waan laynaynaa sidee bay suuragal u noqonaysaa in intaasoo dhan ay jiraan sidee bay qaabkee bay suuragal u noqonaysaa marka waxa weeye shacabka reer puntland iyo dadweynihiisa iyo madaxdiisa iyo dowladdiisa waa in la eegaa ajandaha siyaasadeed ee wasiirku uu leeyahay waa maxay waxa uu doonaya waa maxay waxa uu dalka rabaa hadduu yidhi waddankii sharci kama jiro isagoo wasiir ah hadduu leeyahay dadkii baan laynaya isagoo wasiir ah oo aan sharci waxba laga qabanayn war sidee xaaladdu noqonaysa war warbaahintu waa ta maalin walba wanaagga puntland dibadda u saarta waa ta maalin walba quruxda puntland dibadda u saarta waa ta maalin walba ka sheekaysa waddankan quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo taariikhdiisa berrina waxaanu eegi doonnaa bal sida garsoorku uga jawaabo dacwadda aanu keeni doonno ee ku saabsan wasiirku sida uu qaanuunka waddanka ugu xadgudbay dhanka baarlamaanka ayay ka dalbadeen ururka suxufiyiinta puntland inay eegto caburinta saxaafadda madaxa bannaan oo muddooyinkan dambe ay ka cabanayaan suxufiyiinta puntland ku dhaqan marka laga reebo warbaahinta ay maamusho dowladda arrinta labaad waxa weeye baarlamaanka puntland cabashada aanu u soo dirnay iyagana waxaan rabnaa inay la dhegaysto haddii aanu khaldan nahay waxaanu diyaar u nahay khaladkayaga inaanu qaadanno oo waxaanu diyaar u nahay inaan waddankayaga horumarkiisa ka shaqayno laakiin annagu diyaar uma nihin inaan waddanka burburinno diyaar uma nihin inaanu fadqallo samayno diyaar uma nihin inaanu sharciga waddanka ku xadgudubno hadalka ururka suxufiyiinta puntland ayaa kusoo aadaya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan socade uu soo saaray qoraal uu kaga dalbanayo hay-adaha warbaahinta inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta sida wariyaha hay-adaha warbaahinta iyo inta shaqaale ee ka shaqeysa si loo siiyo kaarka wariyanimo iyadoo warbaahintana ay qodobkaasi u arkaan mid wakti kasta dowladda ay kala laaban karto haddii ay dowladda u aragto wariyahaasi inuu ifinayo dhaliilo iyo xadgudubyo badan oo dowladda ay ku kacayso taasoo saxaafadda looga baahan yahay inay dabagalaan nuux muuse birjeeb v o a garowe